wasiirka wasaaradda cadaalad iyo arrimaha dastuurka xukuumadda federaalk soomaaliya xasan macalin maxamuud ayaa magaalada muqdisho ka furay shirka la tashiga bulshada kasoo jeedo deegaanada somalilan ee arrimaha dastuurka shirkan ayaa waxaa ka qaybgalay wasiiro xildhibaano ururada bulshada wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalk soomaaliya waxgarad aqoon-yahano iyo mudan kale xog hayaha joogtada ee wasaaradda cadaalad iyo arrimaha dastuurka xukuumadda federaalk soomaaliya faysal aadan ayaa ka waramaya ahmiyadda shirkan kulankan waa kulan runtii ka gedisan kulamadii hore oo ah kulamo la tashi dadweyne ee soo socday halkii sano iyo barkiina dhaafay ee ku saabsan qabyatirka iyo dhammaystirka dastuurka iyadoo dhammaan qaybo kala gedisan ee dalka la tegay iyo dhammaan maamul goboleedyada meelaha marka ay noo suurto gelin annaga iyo guddiyada inaan si gaara u tagno oo arrimaha dastuurka dadka lagala tashto oo wax laga weydiiyo oo aaraahdooda iyo fakarkooda la uruuriyo waxaa ka mid a deegaanada somalilan maanta marka bulshadan ayaga ah oo qaybihii kala gedisanee mujtamaca halkaa ku abtirsanaysa waxay ka turjumayaan inay aragtidooda iyo fakarkooda ku biiriyaan dadaalada qaar ka mida mas-uuliyiintii kasoo qaybgalay shirkan ayaa sheegay in ummadda soomaaliyeed ay kala maarmi karin taasina ay tahay in arrimaha dastuurka la adkeeyo afar iyo soddon sano contradictionis ah mar qabiil isku kala soocayno marna gobol isku kala soocayno marna deegaan isku kala soocayno marna magacyo kala duwan aynu muxuu ahaa la baxayno laakiin maca daalika aanan kala gu'i karin haddana ummad aan la kala jari karin haddana xoog kastoo isku dayay inuu kala gooyaay aanay muxuu aha isku goyn karin habeen taariikhiya weeyaan oo halkan wax ka beddelka iyo kaabista dastuurka ee qaybta dadweynaha xagga reer somalilan halkan wasaaradda dastuurku uu wasiir xasan aad iyo aad ugu ammaanan yahay in ma garanaysaye iyagana ra'yigoodii iyo wax ku-darkoodiiba la keeno runtii doodo adag baaba ka dhacayoo halkan markaan hadda dhegaysanaynay madalle intan ka waaweyn inay sii farcmaan sida wasiir cilmi sheegay runtii waaba loo baahan yahay dastuurka in badan waxa laga dhawaajiyey waa heshiis bulsho laga dhawaajiyey laakiin waxaan rabaa inaan xoogaa idinku daro dastuurku heshiis bulsho oo keliya maahee waa xidhiirkii dadweynaha iyo dowladda marka dowladnimo haddaynu raadinayno midnimo raadinayno waa inaynu dastuurka ku adkaano aragtidayna ka dhiibano wixiina dhibaya iyo wixii aynu u baahannahay iyo waxaan kole bilaadan baa soo qoray marka fikradda in maskaxda la tuujiyo oo lagu daro wixii lagu dari karana waa bannaan tahay haddaanu nahay annagu xildhibaanada baarlamanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya broseska weli halka iyagii may soo gaadhin oo marka hadda la tashiyadan markuu ka soo gudbo wuxuu noo iman doonaa annagu baarlamanka noogu iman doonaa markaasaa wixii talo iyo aragti iyo afkaar annagoo idinka idinku matalaynaa aanu ka odhan doonaa keliya waxaanu u nimi inaannu markhaati ka noqonno oonu goobjoog u noqonno shirkan ayaa kusoo aadaya xilli bulshada iyo mas-uuliyiinta somalilan looga baahan yahay inay door ku yeeshaan wax kabeddelka iyo hagaajinta arrimaha dastuurka